inkastoo labada dal ay horey u wadaagi jireen wax isdhaafsi dhaqaale oo soo jireena haddana Djibouti iyo Ethiopia ayaa ku qanacsan in isdhexgalka dhaqaale uu yahay jidka qudha ee wadamada Afrikaanku ay ku gaari karaan himilooyinka ay higsanayaan mashaariicdaasi oo dhammaantood ka kooban imkaaniyaadka loogu talagalay inay u adeegaan Ethiopia iyo wadamada kale degmadan ayaa qaar inta badan lagu tilmaamo inay isbedel weyn ku keeni doonaan mustaqbalka dhow horumarka dhaqaale Djibouti dadkuna ay u aayi doonaan mashaariicdaasi waxaa ka mid ah tareenka cusub ee ku shaqaynaya kooraanka ee isku xidhaya Djibouti iyo Ethiopia ee lagu wado in la howlgeliyo sanadkan dabayaaqadiisa maamulaha u xil saaran hirgelinta mashruucaasi ee qaybta Djibouti ayaa ku niyad wanaagsan in hawluhu ay soo afjarmi doonaan waqtigii loo qoondeeyay meel fiican bay maraysaa waxa weeyaan horta wadada xididka dhisidiisu way ka yar duwan tahay wadadan kale caadiga baaruurada marayaan leesh kaabado waaweyn waxyaalo badan buu leeyahay shimandafeerku marka iminka waxaan bilownay camuutuulkii waan hagaajinay kaabadihii wixii oo dhan inku waan wadnaayo intoodii badan waan dhammaynay afaan waan dhammaynay ceeyoonna waxaa ku xigi doona in guudkii sare la saaro baashi biimta afgaalada luu lahaa taabliya faransiiska in la saaro markaa dibadna baalaastii baa garidii baa lagu shubi doonaa xadiidkii iyo taraabeertii waxaa la yidhahda birtan isku xidha waa wara bir ahaan jirtay imika laakiin sibira yaa lagu xiri doonaa markaan xiisaa la dhigi doonaa marka hata waa shaqo iska badan oo adag sida shaqada kaleeda xadiidkan dhulka ee deedyar uun maaha laakiin meel fiican bay socotaa hadduu ilaahay idhaana sidaan ku tala jirno oktoobar sanadkas inaan dhammayno oon yaan ku tala jirno haddii wax kale soo biirin waxaa kaloo ka mid a mashaariicda cusub ee ay sida wadajirka uga faa'iidaysanayaan Djibouti iyo Ethiopia si xoojinta isdhexgalka dhaqaale xagga isgaarsiinta iyadoo agaasimaha guud ee Djibouti Telecom Maxamed Casawi Buux iyo agaasimaha Ethio Telecom ay tilmaameen fursadaha badan ee horyaala labada dal maanta walahi rabadaan waxa la waxa jaarkina maanta dhowr iyo labaatan operator baa halkan soo mara oo ka qaata internet wadamada jaarkan hayda Soomaaliya ha noqoto Ethiopia ha noqoto iyo maanta u dambayso January 2015 kii waxaan u furnay 10 gigabytes yaan siinay maanta xilliga wadamadu og yihiin Djibouti inay tahay meel aan laga maarmi karin waa gateway-gii iyo heebkii east africa anaku kuwii jaarka mataan waan haynaa inaan waxaan doonaynaa ka sii tallaabsano taan kuwa badda aan lahayna u sii gudubno shirkii noo socda etoobiya telecom waxaa sidee baan iska kaashan karnaa ninkii etoobiya telecom jabuur telecom si aan u heli lahayn traafiga south sudan traafiga uganda traafiga jaadiyada sidee baan u soo qaadan karnayn annakoo isku duuba raggii walaalahay waan iska fahamnin action plan baan dhiganay inaan ka sheekaysano oon dhammaystirnana meesha u yaallaa oon haddii kale ku dhahaano inaad doorano waa ana traafiga soo dhowey annada waxaan noqon doonaa getweygii laga baxayo iskaashina labadeeda oo waxa meesha yaallo qalabka maanta aan hayno iyo kuwa loo iman doona hadduu ilaahay yidhaa ka dambe baahida afrika u leedahay halka traffic internetka amba broadbandka waxa loo yaqaana waa ka jawaabi karnaa maanta techniki waan haynaa infrastructureki waan haynaa shaqaalihina waan haynaa The first time is we are here with all uh, the business uh, delegates of uh, Ethio Telecom. So we are very much impressed.
Marka hore waxaan halkan u joognaa annagoo ah wafdi ka kooban dhammaan xubnaha hoggaanka ganacsi ee isgaarsiinta Ethiopia ee Ethio Telecom iyadoo aan la galnay Djibouti Telecom heshiisyo la xidhiidha isku xidhka labada isgaarsiin qaabka annagu aan uga faa'iideysan karno qalabka tayada sare ee Djibouti Telecom anigu shakhsiyan iyo xubnaha kale wafdigaan hogaaminayo aad ayaan ula dhacnay oo aan ugu soo dhoweynay aaladda casriga ee ay ku qalabaysan tahay isgaadhsiinta Djibouti waxaa ka mid ah marine cable-ka oo aanu aad ugu baahannahay si aan ugu sii xoojin karno internetka laga adeegsado dalkayaga waxaa kaloo jirta in yoolka aanu hiigsanayno labadeeda telecom ee isgaadhsiinta Djibouti iyo Ethiopia in aanu noqono goob xaruna oo si wadajira ugu qaybisa isgaadhsiinta dalalka kale degmadan markaanu soo eegnay haddaba qaybaha farsamo ee xarumaha kala duwan ee Djibouti Telecom waxaanu aragnay inay dabooli karto baahideeda iyo kuwa dalalka kale dariska waana tallaabo xoojinaysa isdhexgalka dhaqaale labada dal the economic integration between the two countries Ramadan Muse VOA Djibouti